mu'asasada alkataib waxay goordhow oo xilligii maqribkii ah baahisay sawirada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee saaka ee ku sugnaa inta u dhexaysa muqdisho iyo afgoye waxaa si gaar ah loo baahiyey dhaqdhaqaaqyadii iyo howlgalladii ciidamada mujaahidiintu ay ka wadeen lafoole waxaad arkaysaa markaad daawanaysid sawirada ciidamada mujaahidiinta oo si saf dheer ah isugu dherariyey laamiga waxaa lasoo bandhigay iyaga oo halkaa ee ku kala hagaya gaadiidka dadweynaha baaritaanno sameynaya la hadlaya oo salaamaya dadka rakaabka ah ee towjiihaad iyo talooyin siinaya darawallada si joogitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lafoole ay ugu caddaato dadka aan waxba la socon waxaa sawirada qaarkood ay ku tusayaan meelo qof walba uu garan karo oo caan ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku sugan yihiin sida tabeelayaasha ay wax ku qoran yihiin iyo waxyaabaha la midka ah durbadiiba sawiradan ayaa ku baahay oo aad loo hadalhayaa xilligan baraha bulshada baahitaankooduna si xawli ah ayuu usii soconayaa muuqaalada noocan ah ayaa waxay dhabarjab iyo fashil ku noqonayaan warbaahinta dowladda federaalka iyo kuwa taabacsan kuwaasoo xaqiiqda dhabta ah aanan ka sheegin dhacdooyinka iyo dagaalada dhanka kale alkataib ayaa waxay qaadanaysaa xilligan dowr aad u firfircoon iyada oo si dhaqso ah ku soo gudbinaysa dhacdada hadba meesha ay ka dhacdo saaka waxaad la socotay weerarkii sabiid dowladda federaalku way beenisay in halkaa la galay oo ciidankeeda la jebiyey oo mujaahidiintu ay gaareen laakiin isla markiiba waxa ay soo bandhigeen sawiradii iyo xaqiiqdii oo aanan markhaati kale u baahnayn ciidamada mujaahidiinta oo magaalada sii galaya iyaga oo saaran buundada maalmihii ugu dambeeyeyna dowr dardar leh oo noocaasa ayay qaadanayeen waxaana ay xakameeyeen baa la dhihi karayaa boqolkiiba in ka badan konton qulqulka wararka been abuurka ah ee dowladda federaalka warbaahinteeda iyo kuwa taageero ka imanayey sidoo kale sawiradan waxay xoog iyo tamar siiyeen dadka faraha badan ee taageera mujaahidiinta ee ku jira baraha bulshada kuwaasoo xaqiiqooyinkooda ku xoojinaya sawirada hadba ee lasoo bandhigayo waxa kaloo sawiradan ay taageero u noqonayaan dadka jecel in xaqiiqda ay ogaadaan isla markaana ay sii tabiyaan